أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maxay dowladda siriibiyadda ah ee maraykanku u doorbidaysaa in ay saldhig milatari ka samaysato magaalada berbera maxaase xilligan ku dhaliyey in ay ku hamido tallaabadaasi halkee buuse marayaa ololaha dhagaraysan ee kufaarta caalamku ay ku doonayaan inay ku kala dhantaalaan dalka soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga baay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoos taga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaan ku soo qaadan doonnaa ciidamada siliibiyiinta yugandha oo iyagoo kor u qaadaya calaamadda saliibka ka soo muuqday deegaan ku dhow degmada afgooye ee shabeellada hoose warbixin ayaad maqli doontaan kooxda xuutiyiinta yemen oo ku dhawaaqay in duqayn yahuuddu ka fulisay yemen lagu dilay ra-iisul wasaaraha xukuumaddooda iyo wasiiro kale iyo ciidamada kufaarta etoobiya oo gaadiid ganacsi ku weeraray deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya maxay dowladda siliibiyadda ah ee maraykanku u doorbidaysaa in ay saldhig milatari ka samaysato magaalada berbera maxaase xilligan ku dhaliyey in ay ku hamido tallaabadaasi halkee buuse marayaa ololaha dhagaraysan ee kufaarta caalamku ay doonayaan in ay ku kala dhantaalaan dalka soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku waadan ayaannu idiin diyaarinay aan soo dhoweeyo walaalkeen cismaan axmed dhubow
waxaa si weyn isu soo taraya dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee kufaarta caalamku ay doonayaan inay ku kala qoqobaan laguna kala qaybiyo dalka soomaaliya kuwaasoo xooggooda uu si xawli ah ugu socdo gudaha dalka maraykanka gaar ahaan wixii ka dambeeyey dib u doorashadii labaad ee muddaxileedkan donald trump warbaahinta kala duwan ee caalamka hayaa muddooyinkan dambe si weyn diiradda ugu soo jeedisay ka hadalka maamulka gaala raaca ee somalilan iyo xiriirka sii xoogaysanaya ay la samaynayaan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maamulka washington warbaahinta focus news oo ah kanaalka tv-ga wararka ugu weyn ee gudaha dalka maraykanka ayaa warbixin uu qaybtiisa dijitaalkah ku daabacay khamiistii lasoo dhaafay ku sheegay in donald trump uu xilligan ka shaqaynayo sidii uu saldhig cusub oo militari iyo mid dhaqaale ugu sameyn lahaa afrika gaar ahaan deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka ashaadala dirirka ee la baxay somalilan saldhigan ayay sidoo kale warbixintu ka dhawaajisay in uu noqon doono taliska laga hago duulaanka saliibiga ah ee maraykanka ee uu ka wado bariga qaaradda afrika kaas oo uu doonayo in uu kasii ambaqaado dagaalka uu ku ilka beelay ee muddada badan uu kula jiro geesiyaasha towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa kale oo sida la sheegay ka mid ah waxyaabaha uu maraykanka rabo in uu saldhigan kaga faa'iidaysto ka hortegista saameynta isa soo taraysa ee shiinaha iyo ruushka ee qaaradda afrika kuwaas oo labadoodaba isha ku haya dhowr jeerna isku dayey in ay wujuud ku yeeshaan goobta istaraatiijiga ah ee ku taalaha magaalada takada leh ee berbera warbaahinta focus news oo magac dowladeed u adeegsanaysa maamulka hargeysa ayaa sheegtay in maamulkaasi uu u soo bandhigay washington saldhig cusub oo cirka iyo badda ah oo ku yaala magaalada berbere oo u dhow marinka badda cas kana soo horjeeda yeman iyo xuutiyiinta islamarkaana uu ku wareejin doono haddii uu maraykanku uu si rasmi ah u aqoonsado fox news ayaa xustay in gobollada waqooyi ee soomaaliya ay yihiin meel istaraatiijiya oo ku taalla xeebta koonfureed ee gacanka cadmeed waxayna tilmaantay in soddon boqolkiiba isu socodka maraakiibta konteenarada ganacsiga adduunka ay maraan marinka baabulmandab iyaga oo ku sii jeeda amaba ka imaanaya kanaalka suweys maadaama ay kulaaleyso mid ka mid a marinada badda ee ugu mashquulka badan adduunka oo dhan maraykanku waxa uu ku fashilmay duulaankii saliibigaha ee isugu jiray weerarada tooska ah iyo kuwa dadban ee tobannaan sano uu ka waday dalka soomaaliya sidoo kale waxaa fashil iyo guuldarre ku soo idlaaday duqeymihii uu dalka ka fulinayay muddadaasi oo dhan kuwaas oo donald trump uu sii laba jibaaray muddoxiliedkiisaan dambe mujaahidiinta al-shabaabna waxa ay kusii tallaabsanayaan dhul ballaaran warbaahinta caalamka gaar ahaan warfidiyanno iyo hay-ado qaabilsan daraasaadka arrimaha militariga oo intooda badan fadhigoodu yahay maraykanka ayaa dhammaantood garwaaqsaday in dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maamulka washington iyo dabadhilifyadiisa soomaalida ay ku jabeen dagaalkii wakhtiga iyo dhaqaalaha badan la geliyey ee ay kula jireen mujaahidiinta al-shabaab daraasado iyo warbixinno si isdabajooga isaga soo dababaxayay bilihii ugu dambeeyey ayaa dhammaantood si isku mid a u soo bandhigay awoodda sii ballaaranaysa ee mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay dib ula wareegeen magaalooyin iyo deegaano badan oo istaraatiiji ah oo dhaca shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan warbaahinta fox news oo laba dal u kala qaaday soomaaliya iyo somalilan ayaa tiri dalka dariska laha somalilan ee soomaaliya wuxuu tobannaan salo la dagaalamayay dagaalyahno islaami oo xag jir ah waxay carabka ku dhufatay in dalka soomaaliya ay camimeen mujaahidiinta al-shabaab sidaas darteed maraykanku uu walaa xoogan ka muujiyey kuna tilmaamay gabaad argagixiso maamulka dabadhilifka ee somalilan ayay warbixintu xustay in uu la saftay maraykanka iyo yuhuudda adna aadan ismaaciil oo xilal kala duwan ka soo qabatay maamulka riddada hargeysa oo marar sii horreysay u warantay tiifiga yuhuudda ee i afar iyo labaatan news ayaa la weydiiyey su-aal nuxurkeeda ku soo ururayey ma laga yaabaa in waxa loogu yeero qorshaha cusub ee ibraahimiyada ee uu sameeyey maraykanka islamarkaana walaalaysiisay maamulada yuhuudda imaaraadka baxreen iyo morocco ay somalilanna fursad u noqon doonto aqoonsi ay ka heli doonaan sahiyuuniyadda
haweeg israa'iil way aqoonsatay somalilan xiligii aan xornimada qaadanay kun sagaal boqol iyo lixdankii xaqiiqdii israa'iil waxay ka mid ahayd soddon iyo afar ama soddon iyo shan dal oo warqado hambalyo ah usoo diray somalilan oo aqoonsada somalilan dalalkaas afar iyo soddonka ah waxaa ka mid ahaa xubnihii golaha ammaanka ee xilligaas
iyadoo waraysigeeda kusii dhex jirta adna aadan ayaa waxay xiriir fiican ku sifaysay iskaashi lala yeesho yuhuudda haddii ay noqoto dhinaca istaraatiijiyadda siyaasadda iyo weliba ganacsiga somalilanna ma noqon doonto ayay tiri dalkii ugu horreeyey oo muslim ah oo xiriir wanaagsan la yeesha sahyuuniyadda guddoomiyaha guddi hoosaadka xidhiirka dibadda ee aqalka sare ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika senator tiid cruis ayaa u sheegay warbaahinta fox news digital in xilligaana jirto fursad dhab ah oo madaxweyne trump ku aqoonsan karo somalilan inta lagu guda jiro muddoxileedkiisan dambe waxa uu tilmaamay senatarkaasi in somalilan ay tahay xulufo ay washington isku halleyn karto oo la falgali karta guud ahaanba maraykanka iyo xulufadiisa caalamka waxaana maamulka somalilan ka go'an ayuu yidhi inay naga caawiso ka hortagga dadaalada shiinaha lagu wiiqayo badbaadada iyo barwaaqada maraykanka senator kuruus oo dhambaal uu dhowaan u diray madaxweynaha maraykanka kaga codsaday inuu dal madax bannaan u aqoonsado somalilan ayaa sidoo kale waraysi ku iftiimiyey in tallaabadan uu qaaday ay ku qotonto loolanka kala dhexeeya shiinaha iyo sidii loo wiiqi lahaa galaangalkiisa qaaradda afrika wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi
for the recognition of a new nation in Africa, Somaliland.
waxaan sidoo kale ka hadli doonaa sheeko laga yaabo inaadan maqlin balse waa arrin aad u muhiim ah taasoo ahayd inaan u ololeynay in la aqoonsado dal cusub oo afrika ka tirsan oo la yidhaahdo somalilan aniguna waxaan ahay guddoomiyaha guddiga hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ee arrimaha afrika xisbiga shuuciga shiinaha aad buu uga xun yahay inaan sidaas sameeyo marka aad bay igu dhaleeceeyeen isbuucan inaan ku dhiirado in shiinaha iyo afrika aan iska hor keeno hagaag kafiijignaanta qaswadayaasha inaan ka hor imaado waan sii wadi doonaa laakiin arrintan waan idiin sharxi doonaa sababtoo ah waa arrin muhiim ah waana goob kale oo aan kula loolameyno shiinaha shuuciga ah warbaahinta ayaa xustay in saldhigga militari ee ugu weyn maraykanka uu ku leeyahay qaaradda afrika uu ku yaallo meel u dhow xeebta jabuuti balse warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqday in arrimo amni iyo kormeer ay soo food saartay saldhiggaasi kadib markii shiinaha iyo dalal kale ay ka furteen saldhig iyo xarumo kormeer oo u dhow saldhiggaasi saldhigga militari ee maamulka gobollada waqooyi damacsan yahay in uu ku wareejiyo maraykanka ka sokow somalilan waxa ay sidoo kale aqalka cad ee maraykanka u bandhigtay helitaanka macdanta qaaliga ah ee muhiimka u ah warshadaha casriga oo ay ka mid yihiin lithium silikan iyo kuwa kale sida ay sheegtay warbaahinta focos news madaxa maamulka gaala raaca ah ee isku magacaabay somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo iliwareedyo ay focus newt soo xigatay ay sheegeen in dhowaan uu safar ku tagi doono dalka maraykanka ayaa dhowaan mar uu booqasho ku tagay magaalada berbera waxa uu meel fagaaraha kaga hadaaqay in somalilan la aqoonsanayo inta uusan dhammaanin muddaxiliedkiisa wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi waxaan rajeynaynaa caalamku muddo badan bayn ka shaqaynaynay dhowr iyo soddon sannadooda inaynu somalilan iibinno hawl badan baa qabsoontay aniga ka hor laakiin waxaan u sheegayaa shacbiga somalilan inaan ugu dhammaystirayo hawshaas maalin ka mida muddaxileedkaya iyadoo somaliland ay ictiraafsanya inu halkan isugu iman doonaa wargeyska samafo oo ka mid ah warbaahinta ugu saamaynta badan dalka maraykanka ayaa dhowaan sheegay in taageerada maamulka somalilan ay ku sii xoogeysatay hogaamiyaasha siyaasadda maraykanka iyo afrika ee jamhuuriga ee capital hill xarumaha afrika ee washington d c ee u janjeera dhanka midig iyo sidoo kale la taliyaasha siyaasadda afrika ee donald trump diblomaasiyiin hore oo amerikaan ah ayaa sidoo kale la sheegay in iyagana ay dabada ka riixayaan arrimaha maamulka hargeysa islamarkaana ay taageereen baaqii sana tartiid ee ahaa in somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan waxaana diblomaasiyiintaasi ka mid ah jandaya farayser taibarnagi iyo heman kohen oo dhammaantoodba horey u soo noqday kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan qaaradda afrika maamulka shaadala dirirka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee soomaaliya ayaa taariikh madow ku leh la shaqaynta gaalada waxaana dhismihiisa buddig u ahayd dowladda xabashida etoobiya taas oo soo hubaysay maleeshiyaadkii jabahdii s n m ee markii dambe madax u noqday maamulkani dabadhilif aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuulow وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobada aynu caawa kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona insha allahu tacaala ciidamada ugandha oo iyagoo korur qaadaya calaamada saliimka kasoo muuqday deegaan ku dhow degmada afgooye ee shabeellada hoose waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu hardhay shabakadda wararka soomaaliya miima warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan duulaanka gardarada ah ee ciidamada shisheeye ay ku joogaan dalka soomaaliya ayuu ujeedkiisu yahay in ay ku qabsadaan dalka kadibna ay ka dhisaan nidaam kirishtan ah oo muquuniya islaamka iyo ehelkiisa kubnaan ka tirsan ciidamada shisheeyaha gumaysiga uganda oo bilihii lasoo dhaafay duulaano ku qaaday deegaano hoos yimaadaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa caddaystay ujeedka duulaankooda askar iyo saraakiil ka tirsan isbahaysiga afrikaanta ayaa ka soo muuqday deegaanka bariire iyagoo ku qaadaya macatabka ama saliibka ay gaaladu caanka ku yihiin baraha bulshada ayaa lagu faafiyey sawirada askarta ugandha oo saliibka ku dhex wata deegaanka bariire weliba soo muujinaya baraha rasmiga ah ee isbahaysiga eyusom ee twitterka iyo facebooka ayaa lagu faafiyey muuqaalka askarta uganda oo bannaanka u soo muujinaya calaamadda saliibka dad soomaali ah oo arrintaana ka falceliyey ayaa sheegay in ciidanka yugandha ay yihiin gaalo muujisanaysa waxay u dagaalamayaan oo ah kuryeelidda saliibka balse maleeshiyaadka dowladdu ay yihiin dameeridhaan raacday oo lagu ugaaranayo islamarkaana aan garanayn waxa ay u dagaalamayaan madaxweynaha xukuumadda kaafiradda yuganda ayaa horey u sheegay in ciidamadiisu soomaaliya uga dagaalamayaan faafinta kirishtanka warbixintii shabakadda wararka soomaaliya miimo haddaynu halkaa ugu gudubno markana xuutiyiinta oo shaaciyey in duqayn lagu dilay ra-iisul wasaarahooda iyo tiro wasiire ah sida maanta lagu daabacay websayteka islaamiga ee calamada kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in duqayn dhanka cirka ah oo kaga timid maamulka yuhuudda ay ku waayeen ra-iisul wasaare taabacsanaa kooxdaasi iyo tiro wasiire ah oo la joogay war-saxaafadeedka kooxdan ayaa lagu sheegay in weerarka uu dhacay khamiistii lasoo dhaafay ciidanka yuhuudduna beegsadeen goob uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha kooxdaasi iyo wasiiro kale goobta ay duqeyntu ka dhacday ayay war-saxaafadeedkan oo ku sheegeen ina lagu soo bandhigayey sidoo kalena lagu qiimeynayey waxqabadka sanadkii hore ee xukuumadda ay samaysteen kooxda xuutiyiinta shiicada ah axmed qaalib alla rahwi oo xuutiyiinta ugu magacownaa ra-iisul wasaaraha oo aysan magac dhibin ayay sheegeen inay ku dhinteen duqaynta halka xubno kale ay soo gaareen dhaawacyo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culus duqaynta ka dhacday dalka yemen ee lagu dilay ra-iisul wasaaraha xukuumad ay samaysteen kooxda xuutiyiinta ayaa qayb ka ah weeraro dhanka cirka ah oo maalmihii lasoo dhaafay isdhaafsanayeen kooxda fadhigeeda uu yahay magaalada sanca iyo maamulka yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey tal abiib taasina waxay ahayd warbixintii maanta lagu qoray websaytka islaamiga ee caalamada ciidamo etoobiyaan ah oo gaadiid ganacsi ku weeraray deegaano ka tirsan soomaali galbeed sida lagu qoray telegramka reediyoga islaamiga ee alfurqaan ciidanka loo yaqaano finaasta oo ka tirsan kuwa etoobiya caana ku ah laynta iyo dhaca dadka shacabka ah ayaa waxay weerar ku qaadeen gawaari ganacsi oo ku wajahnaa dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan laba gaari oo geel siday ayaa waxay ciidamada etoobiyaanku ku rasaaseeyeen inta u dhexaysa deegaanada inaguuxa iyo awaare ee dhulka soomaali galbeed balse etoobiyaanku xoogga ku joogaan si gaara xadka dhulkaasi la wadaago waqooyiga soomaaliya mid ka mid ah gaadiidka ayaa goobta ku gubtay taasoo sababtay in dhaawacyo soo gaaraan tiro geel ah oo gaarigu uu siday warbixintaasi lagu qoray mareegta telegramka ee reedooga islaamiga alfurqaan ayaa waxay u dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba markana aan eegno faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho qaraxan ayaa xalay ka dhacay degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda buulamaaxaay waxaana lagu beegsaday isku imaatin ay ku wada sugnaayeen maleeshiyaad isugu jiray milatari booliis sirdoon iyo ilaalada guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ee murtadiinta ugu magacaaban waxaana howlgalkan ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halkaa sideed kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan laba ka mid a ilaalada korneyl masdile oo ah guddoomiyaha riddada ugu magacaaban gobolka shabeellada dhexe waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay dhowaan deegaan hoos taga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga baay waxaa ku soo idlaaday kulan dowro sharci ah ay barbar socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga baay iyo hoggaanka dhaqanka ee beeshal way oo ka mid a beelaha dega wilaayadaasi haddaba gebagabada kulankaasi waxaa ka qayb galay oo tabintan inooga soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta halkan waxaa ka dhacaya xaflad ballaaran oo gun iyo gebagabo u ah kulan wadatashi ah oo dowro sharci ee barbar socotay kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha lowaay oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada baay kulanka waxaa kasoo qaybgalay suldaanka guud ee beesha lowaay samadoonada malaaqyada ganacsatada culimada iyo qeybaha kala duwan ee beesha lowaay waxaana uu socday muddo sagaal maalin waxaana dowlada sharciga ay ku qaateen duruus kala duwan oo qeym ah muxaadaraad iyo aflaam jihaadi ah hadda waxaa si toosa u bilaabanaya xafladda gebagabada ugu horeyn waxaa loo baaqay mid ka mid ah indhaargaradka beesha luwaay iyagoo halkan ka soo jeedin doona bayaan si wadajir ay usoo saareen beesha oo ka kooban ilaa iyo siddeed qodob bismillaahi araxmaani araxiim bayaan ka soo baxay hogaanka dhaqanka beesha luwaay kowda bisha safar kun afar boqoafartantodoba kuna beeqan lix iyo labaatanka bisha julaay labada kun labaatan iyo shanka kadib kulan dhex maray hogaanka dhaqanka beesha luwaay iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay loogana hadlayay xaaladaha deegaanada wilaayada si gaar ah deegaanada ay beeshu degto si loo xoojiyo dadaalada horumarineed ee socda loona xaliyo caqabadahan jira muddo sagaal maalin oo ay maamulka wilaayada iyo waxgaradka beesha luwaay u geed fadhiyeen kulan dowro sharci ah dhinaca socotay ayaa looga hadlay isbeddelada soo kordhay iyada oo la isdhaafsaday talooyin iyo fariimo dhexgal ah ugu dambayna la kala qaatay go'aanno waaweyn haddaba innaga oo ah beesha luwaay waxaan si wada jir ah u soo saarnay qodobadan soo socda kow in beesha ay xoojiso jihaadka lagula jiro cadowga allah ee isku bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka iyada oo bixinaysa naf iyo maal labo in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta si adagna looga hortago iskudayda fidnada looga dhex abuurayo beesha dhexdeeda iyo beelaha kale ee muslimiinta ah ee ay dariska yihiin waxgaradka beesha luwaay waxay ballan ku qaadayaan in ay gacan bir ah isa qaban doonaan cid kasta oo ka howlan iskudirka walaalaha deriska ah saddex odayaasha dhaqanka beesha luwaay waxay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan falalka gaalnimo iyo shirqoolada la doonayo in bulshada looga fasahaadiyo diinkooda oo ay gaalada iyo murtadiinta ka wadaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin afar xogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha luwaay waxay isla garteen inay xoojiyaan dhinaca waxbarashada odayaasha beeshu waxay ballan qaadayaan in ay kaalin lixaad leh ka qaadanayaan ololaha dacwo iyo tacliin ee gobolka ka socda shan beesha luwaay iyadoo kaashanaysa wilaayada baay waxay diyaar u tahay in ay horumariso magaalooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka sida in la xoojiyo kaabayaasha dhaqaale lana dhammaystiro adeegyada muhiimka ah ee deegaanka u baahan yahay lex waxaan bogaadinaynaa guulihii waaweynaa ee allah faddigii uu soo hooyey taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhammaan ugu hambalyaynaynaa ciidanka mujaahidiinta ee jihaadka kaga jiro furimaha kala duwan toddobo waxaa si wada jir ah halkan baagto badkeenna uga diraynaa dhammaan madaxda saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaan ugu baaqaynaa in ay allaah u tobadkeenaan diinkood u soo laabtaan inta ay goorigoor tahay siddeed ugu dambeyn waxaa ugu baaqaynaa guud ahaan dadka muslimiinta inaysan ka kadsoomin dhaqarta cadowga gaalada ah iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah wabilaahi towfiiq
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan idinkala soo hadlayaa ama tebintana idinkaga imaanaysaa deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay maanta oo halkan ay ka dhaceyso xaflad gebagabo u ah kulan dowro sharciga berbera socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha lubay markan waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah nabadoonada beesha kuwaas oo soo bandhigi doona dowradii ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iideen laba ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa loo baaqay kuwaas ayaan halkan kelimaad ka jeedin doona insha allahu tacaala ay sheegeen oo ee iidin maalin warsama oo liinka saw iidin gowaan sama doone kumad ee beele reer luwaay beele goobsan inta ka kulmanayti dacwo iyo diin intana ni bari kitaabo muhiim intana ni ka akhri alxamdulilah anna oo magaagay la raaw maalin nuuro mukhtaar alyow oo beeshe reer luwaaynaan dhaladi oo duuranan inka qobadii deegaanka baydhawo baalo jamiil ah maynane dewraninka akhriyay meelasa dowraninka akhri nicmowii nga iidanka faa'iidni faa'iidadaas wallaha koobo kor ilaahay oroodis ma ah may kumad aha faa'iidadananinka akhri siduku taabananinka akhri alwaajibaat lanka intii rabijay gorob kutaabkaas isudhamma akhrii koro walwiinga kubilaabe al usuulu halaata sada asalaka koobanyi wahiya sadiidase macrifatulcabdi addoonka inti barado rabbahu rabbijay barado wa diinahu diintiisna barado wa nebiyahu muxamed sala allahu calayhi wasalamna inti barado sheekh may balleeya fa idaa qiila laka haddii likiin arho man rabbuka rabbuga mayu haddii ad likiin arhu faqul dhewaari rabbi allah allahu dheh rabbiga alladii rabbigaasoo rabbaani i barbaari wa rabba jamiica alcaalamiina caalamka dhammaantiisna barbaari oo binicmatihi nicmidiisna ka barbaari walxaal huwa isu macbuudii kan aabuda isu laysa li ana mi insugunaane macbuudun lagna aabuda mi insugunaane sibaahu allah ku heri wa idaa qiila laka maa diinuka diinta mayo haddii likaaro faqul dhow diini alislaam naxnu ansaar almujaahidiina ya'ana dhowgo
weli tebintii xafladda ayaan ku guda jirnaa iyo deegaanada u dhow magaalada baydhabo oo lagu soo gebagabeynayo kulanka dowladda ee dhinac socotay ee u dhexeeya maamulka wilaayada baay iyo hogaanka dhaqanka ee beeshalwaay markan kelimada xigta waxaa loo baaqay suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beeshalwaay bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi waalaa aalihi waasaabihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaah marka hore meang mahadnagaana ilaahayang mahadnagaan mahaddhammaantiyo usuusku leh oo liinkooba korn bacdallaahi meang mahadnagaane harakatu shabaabulmujaahidiin bariga afrikaang mahadnagaan oo geeke bacdallaahi amnigan iyo istiqraarkan unta ka fadhiin shaanti yaang mahadnagaan hoggaankanan horeeye abuu cubayda xafidahullaahu tacaala may kaleang mahadnaqaane waaliga walaayada gobolka baay abuu jacfar yaang mahadnagaan ilaahay imrijeha barakaayo iyo dad intili shaqeeya soobang mahadnagaan bacdallaah may kaleang mahadnaqaane muxaafadada un hadda fadhiinu waalija i intili shaqeeya soobang mahadnaqaan sagaare mayanka mahadnaqaane dacwada ang mahadnagaan oo gobolka kuso'otu degmada kuso'otu ang mahadnagaan may kale ang mahadnaqaane marti sharafta intaniin roogdii ang mahadnagaan oo sheekhana sheekh fu'aad ku miday sius xafladdaman gebagabadihanin ku qibalni eedanin luunya eedan kagan may kale ballanqaadnay intaa ka jeediyeena beelaan afkisha ka hadalahaayu oo la araaw beelle reer luwaay may ballanqaadanaa in jahaadka iyo garab suruma doonan jahaadka ma garab surumaasanaa maali naf ma ka deegasaanaa muslimiinta afkiima ku badbaadaso mujaahidiinta miin gargaarasaana ilaahay wadii baragahayta beellan ballanqaadi anaynan ballanqaadi gaalada berama kuga hadlaasana murtadiinta beraama kuga hadlaasana dhatiin ama murtada ka dhuumude gaalkiisan aradaama gooryaasana allaahu akbar ilaah wadii baragahayta may kale oo meelanha ka jeedinayno bayaankan hadda la akhriyaayo oo beelaha saartii dhammaatiya duduuba ka qaadanay in muslimiinta deriskeen oo ammaan galaan ballan ma ka qaadne haa in midnimada la ilaaliyo ballan ma ka qaadne in mujaahidiintiin lagara surma ballan ma ka qaadne ilaahayow adii baragaayta regan diyaaru unamay kale ballan qaadanaha in gabalna niitoosiyo aagna niitoosiyo sidaanaba aag unana niitoosiyo aagii beeliluwaay ka huqiib galaasi la arru ana raayadda ku hor qaado fadaayn insha allah oo bana raayadda siin ku hor qaado ma galaasana insha allah taasa ballankeena ee may kale jarte waa walaa una geeka inta kala kulugni walla kooba koro mee farxade ilaahay mujaahidiinta han gargaar mujaahidiinta han gargaarana aamiin ducayna aamiin dhaha ilaahay mujaahidiinta gargaar ilaahu mujaahidiinta gargaar ilaahu murtadiinta jibi ilaahu gaalada jibi ilaahu wadankan gaalada kubi ilaahay gaaladan dhulki lagooy ilaahay gaaladan halaag ilaahu ada awoodmeen waasinidi gaaladan ilaahu hagaag murtadiintan khaasatan una noo dhaladay doonfar galbeed aradani baabiyayt ilaahu goboy ilaahu murtadiin soomaali dhabahayto gaaladan horkata ilaahu goboy ilaahu gar guurtiinkuwiin ilaahu goboy ilaahu maamul goboleedasha iska shagaana ilaahu goboy muslimiinta lagooyne ilaahu muslimiinta dhatiyo ku saar taas do'aadii tan kaleed may laarey gergebadow gaalmay ka hoba wallah raajar gaaladan isku dhowowlay fadaas nimanyo geeki oo macnaha nimankii intaay jihada lakaalayogda geeki salbilaar nimankii laarey wadanka gobsadaayeen dadaaray dabaadi oo dhoonyeeri nimankan silay lareereeyo baroorayaan kasteed ka taahawlay fadaayan aan walba miinbahan markaan haddii unu aagoonina geliyo walaagagna dhammaasin hubkaan unuba qabne walayaroona niikaabona niikaabu inuna gaaladan dhowaanan ka targala insha allah tan kale may lasiinku fadahaye naf i maala lasiinku fadahay dheegasin walaa la suubiyaay idaacadoo ku dheegahay tan nimankan walaa laka dhowahaayo maalu nafta may laka kabay maala laka kabe haddii qabiilka lawaaye la araawisan atiin ilaahaya siin dhaqi nacmada ilaahay haddiisan ka shukriin ilaahay hoolaansiin ku nagsade nacmada ilaahay in laka shukriyo fadaas eemay laarraa ilaahay hoolina sii barwaaqina sii nicmina sii gaalana sii loona sii irigana sii misgina sii dadana sii ilaahay nacmadiis dhammaantiye ilaahay intii unan kamahadinoo lafada wa in tacudu nicmatallaahi laa tuxsuha ilaahay nacmadiis unama koobo korn la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiidun haddii un ilaahay anka shukrina nacmadan dhaqnoo nagsade haddii laakiin una jihaadka ka taag yeernaan muslimiinta siinaan masaakinta siinaan qaraabadol ku siinaan ilaahay nin barakaaya ilaahay hoolagan hanin barakaaya hoolagan in wallaku dhiibu naftigna wallaku dhiibu horaan dhiibteen dhammaastirtaan lafada galabta in hoolo la dhiibu in naf la dhiibu ballanka siisan qaaden bayaankan lukurumee lafada liinku munaafiqiin wal munaafiqnimo laaraw laisku dhamaayo insha allaahu ilaahay bacdijey nicmadana sii isiina eelaan mahasantiin walaa una bayaankan antaa ka saarneen oo afkakan laha ka saari una ha qorneen galanteen ka qorneen una akrineen in dhabnoonaga tolafada insha allah ballanteen baa inti dhabnoo haato allaahu akbar allaahu akbar may kale aan mahad naqaane mujaahidiinta safka hore ka jaraan mujaahidiinta dhammaantii horta bogaadiyaana eedaan handhawaayana ilaahay maylana gaalada ha jibiyo isiina dhaawacagin ilaahay caafiya kii shahiidii shuhadidiis alle ku aqbala sidii garabkiinga surugna san taageerana maalasiinka taageerana nafasiinka taageerana insha allahu taasna si nool godoomasaan hadiisa mujaahidiinta atiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal weli tabintii aan ku guda jirna iyo xafladda ka dhaceysa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobta ka hadasha waxaa markan loo baaqay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qaybgashay xafladdan ka dhaceysa deegaankan u dhow magaalada baydhabo ee lagu soo gebagabeynayo kulanka dowladda ee dhinac socotay ee u dhexeeyay maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha luway bismillaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd maantadan aan joogno socodkan aan hadda aan u imid beesha liwaay waxaan ka soconnaa beesha lisaan iyo hariin waxay beeca nugula galeen lisaan iyo hariin raayadan tawxiidka inay qaataan diinta ilaahay u dagaalamaan allah kelmaddiisa inay kor noqotana dagaalka ay ku galaan ballan iyo axdi bay ku galeen maantana waxaan la joognaa beeshii lawaay oo geesiyaala waxaan beeco ku galnay ahdi ku galnay ilaahay kelmaddiisa inaan kor u qaadno waxaana dhici doonto beesha liwaay oo raayada tawxiidka wadda oo muslimiinta horkacayso caalamka in laga taago insha allahu tacaala maxaa yeelay beeshan geesiyaal wey abtaal weye waxaa daliil u ah magaalada la yidhaahdo maxayta ufurow masaajidda ka dhisan dabaq weye waxaa hadda wax kasta oo macad ahaa oo xarakada keentay maalkiinaad ku dhisteen waxaana u dembeeyey macadka sakhaawe wax sida la ii sheegay toddobaatan kun oo doolar ayay beeshan ku bixisay qofkii maalkiisa diinta ilaahay geliyana meel walbuu geliyey waxaad ogaataan darajo iyo sharaf baan diinka ka helaynaa beesha lawaay waxaan ka rabnaa inaanan gadaal loo noqonin in horay loo socdo oo ilaahay diintiisa la difaaco waxaad ogaan doontaan hadda waxaan fadhinnaa oon beeco ku gelaynaa baydhabo duleedkeedaan beeco ku gelaynaa shalayna hariin waxaan beeco kula galnay geeskeeda kaleaan beeco ku galnay waxaad ogaataan baydhabo iyo meesha ka fogba beeshaan oo annaga iyo mujaahidiinta iyo beesha wada socoto ayaa raayada tawxiidka kor u qaadi doonto allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaad ogaataan ilaahay allah kelmaddiisii kor bay noqotay alle allah qof hor joogsan kara ma leh ameerika waa jabi oo jarmal waa jabi oo gaala waa jabi allah baa adkaanaya subxaanahu wa tacaala mu'miniintaa adkaanaayo walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin allaahu akbar mu'miniin haddaan nahay allah baa kor noo qaadaayo waxaan ku gebagabaynayaa dadka muslimiintaee walaalaheena ee deriska nala ah tawxiidkaan wadaagnaa islaamnimadaan wadaagnaa qur'aankaan wadaagnaa rasuulkaan wadaagnaa calayhi salaatu wasalaam annaga cadowwa hallaan baan leennahay cadowgeenna waa gaalo iyo inta raacday qaala tacaala muxammadun rasuuluullah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum taraahum rukkacan sujadan yabtaguuna fadlan min allaahi wa ridwaana allah annaga ma nahay ummatu muxammadin rasuulka ilaahay jidkiisa sooma raacayno dariiqii rasuulka ma raacaynaa waddaduu allah rasuulkiisa maray ma maraynaa allah wuxuu leeyahay muxammadun rasuuluullah muxamed allah rasuulkiisii wey waaladiina macahu intana muxamed rasuulka ilaahay raacday ashiddaa'u cala alkufaari gaalada waa ku adag yihiin ruxamaa'u baynahum dhexdoodana waa isku naxariisanaya walaalaha ee muslimiinta ee deriskannala ah naxariis bay nagu leeyihiin gaalkanan lugtaan madaxa ka saaraynaa gaala waa jabaysaa allaah baa jabinaayo wax yar baa noo haray beesha la waay waxaan maanta idiin dhiibnay raayadii tawxiidka kor baadna u qaadi doontaan insha allahu tacaala allaahu akbar walilaahi alxamd wasalaamu calaykum waraxmat ullah waa hagaag gebagabada xafladda ayaan isla soo gaarnay waxaa markan loo baaqayaa kelimada ugu dambaysa sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo halkan lagu wado inuu ka jeediyo kelimad u badan dardaaran ku wajahan guud ahaan qeybaha kala duwan ee beeshalwaay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan dheewaali dadkan dad ilaahay subxaanahu watacaala markii magaajay la xuso la sheega ka faraxaw diinshay markii koralanqaada la era ka faraxayo garab surun nabadjeey la raaxay markii la era ka faraxayo garab surun ilaahayganay dhaki yaa mahadsan tabaaraka wa tacaala intaasi kadib xafladii gunaanad iyo gabagabinay marahayta suguud may lukuwada wargabeeni duulaan guud dalka ka jara oo muslimiinta lahakaduuli duulaankana meeluun hati roogni soomaaliya shiladiya ma ah meelo badan muslimiin degaayan lahakaduuli gaalada afghanistaan ah ka duuli ilaahaya jibiy ciraaga ka duuli horaan ka jabti shaam iyo dagaaladii kudhiyaayeeda ka jabtiya gordaasan hadda falastiin duulaanga ka socda meeluuna hati roogna saasoo kale duulaanga ka socda maqrib galbeedka afrika saasoo kale duulaanga ka socda oo muslimiintii meelo deganayti yaman saasoo kale dagaal iyo duulaanga ka socda meelo badana muslimiinta yallahaka ka duuli yoona masdhiibna alxamdulilaah dagaal wiin ya gaalada kula horseedan may kumadaha dagaaladaasi gaalada lakula horseeday kanuna hata ka jarna oo bariga afrika laka ka jara oo beeloon hadana hor fadhiidona dhiib ku ata kuriitiya geliidi xantidii iyo hoolajana geliidi ilaahyaa ka mahadsan tabaaraka wa tacaala may la marahaya marka marxalad gebagebe ah shaqo may lakaasa iyo hool markoona bilaawadaas markoona dhammaadaas dagaalkana shaqooyinka la gobodaba ku madeey suguud ahaan jihaadkani socdaayo an dhamaadana nabigeennii sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii lan fiiriya gobolladii iyo deegaamada iyo meelo isuku dhiyaw maraaxila leeyi wakhtiyi leeyi meel isuku dhammaada waa leta meel ku bilaawdawna leta dagaalkan wakhti ha bilaawada ogtin jihaadkan ku socdo bariga afrika iyo duulaankaba hatana may marahaya marxalad gebageba ah marxaladaasiya maylan baahanya qabaa'ilka muslimiinta ee ani kaalintii ku qaadadan meelinkafaylahaydna marahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala dhammaystirkaasi ku qiib qaadadan insha allahu tacaala beelana suun hatan iyo muuqadaasi waaba ballanqaadi ballantaasay may rajeeyana ana sadi atiyahan ku baha doonto insha allahu tacaala ballan burisma ka gorodaana walaalo ani garabsho kubata mujaahidiinta garabsho kubatoona maka ogayna maka gorodaana kaalan badanaha ku dhalaalan odayaalka anis badagna ogda akhyaartan waaweyn wasalsuldaanka iyo yo anis badagna macna kaalan badanoo dadka intiyo badan ma isla helo maalin kasta ma isla helo laakiin dadkii la helaay si joogta lan helaay kaalan badanoo dad badan hoosun ku dhiyeen ya beelan ha ku dhalaale xaqiiguu taasi kullu daalika iyada aan bogaadiyaana haddana may fadaane kaalamo kusii faylaane ha ku dhalaalano ha ku batan insha allah jazaakum allaahu khayran ee sagaar ee marka dagaalku ku socda wilaayada gudaaje degmadu ufurowmay kasaasanaa ufurow magaalada tuman iyo dhowr kilomitr amxaaran deganta tuman iyo afar kilomitr yo amxaaran deganta saas maaha baydhawo tan wahata burujaad meelan dulaad yaa roogna dhowr kilomitran jarta yaana may deganaa murtadiin gadaalsha ceerboorkana amxaari ka jarta hudur oo abagbeeda ii meelila arhay dudumaala geestiyaana may ka jara yaana amxaari ka jarta deegaamadaasuna hata sheegahayna deegaamadii waayeleedahayna ha ka noolayan ha ka dhadhaladeen una lahniya dhadhalay lahnii kori lahnii diinbari qur-aanka lahniinka fadhaaday lahniinka abtugi ma aha marka maylaniinku baahanyaa xureyntii deegaamadaasi laka mashquulsanyi ani kaalanta ankawiin hortaba kuka jarteena insha allahu sii dhammaystirtan jihaadka marxaladan oo kale mayla aray farducayn waaye farducayna qofla ka hadlaayo kale ma jar yaa baaraka allahu fiikum qodobkaasi meela kuka gudube qodobka lamaad oo walaalona eedanku dhawaajiyeen dadka muslimiinta ah sheekha baaxatanin tilmaamay walaalnimada islaamnimada iyo iimaankan oo dhaxayta to kusokayta hataa qaraabanimo ah to kale qaraabanimo ah makusokayto laakiin qaraabanimo ah hataa noo dhaxayta mayla araayuusa deegaanka noo dhaxeeya walbadanga noo dhaxeeya ani lan muslim ah xadgudub unaniinku deern hoobunalinay xadgudubo lanoo hadlayon ani ka sabarno ka dulqaadan sabarkana ajara ley laakiin naftiis wallan dhamma ani dulqaadada walaalshiin aan ka xadgudubno idfac bilatii hiya axsan jazaakum allaahu khayran deriska safaydha anilang ilaaliya xagyay xugugdisla ilaaliya nooc kasta usa eyi iyo weji kasta usa antaala qodobkaasay u siina insha allahu tacaala saase kuka gudube bayaanka baka jarta qodobadan hata sheegahay in la hormariya oo korlanqaada walbarashada runtii beelah insha allahu tacaala mardhuu furo doogna xafladeena lanka ilaahay igna siibo wakhtigeyna geysiya ha ku qeyb gala doona macahadka sakhaawiya beela dhajal ku fur lafadahay macahadka sakhaawi waa macahadkii lamaad walaayada furaasa beelo dhajal ku fur lafadahay ani walbarashada korlanqaada haddii ata tan xalaqaadka iyo masaajida ku socota tan macaahida ku socota tan dugsiyada qur-aanka ku socota tan maraakiista ku socota tan iskuullada iyo ku socota goobo kale ku socota dhammaantiyaba ani walbarashada korlanqaada qofka kulamaa usu walfahmo diinka ilaahay fahmo barada baybuah jahlijayna yaraada yaa ilaahijay indhowaade may kale ka daray alxifaadu cala alwuxda ana la ilaaliya madnimada iyo wada socodka yah galnyamayleerhay wada jara yowal ka gooyayaan saas maha wada socodka iyo midnimada ani la ilaaliya tan guud muslimiinta la ilaaliya tan gaar reerka la ilaaliya tan jufooyinkii gaargaar kullu daalika waa midnimadii ya ku tarjamaya baalin haddii shaltabta walbadan oo geeka aan qobsoomi oo khayr iyo wanaag iyo horumar eh aakhirana waal antaraayaan insha allahu tacaala adduunyadana dhaxatabalaka dhaafsadahay waal antaraayaan yaa aan qobsoomi lahayna mayka kooyana ani la wada socda madnamo la haysada laska duubanya fari faraantii la rajari ini liska iya ka kooyan madnamadaasi in laka dadaala usasahata atalu kusii xoojiya beelo may ka guubaabiyaan sareerkaasi ingmadaysinyi salamada walasiin ku fade ruuna sheego ulmadi xaqiiqadan isla hadalna macna sareerkaas ingmadaysinyi salamada yalasiin ku fade ya ka guubaabiyaan beelo kale marka hoosanin dhiidan beelfayle marahaytan hoosanin dhiidan madnamada iyo samciga iyo taacada eedeedan ka dadaala jazaakum allahu khayran ilaahay diinshayna ay hoggaansumo ay garabsurumoy eedeedana siin ka tahniideena siin bogaadiyaana wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal waxaa hadda si toosa u soo gabagaboobay xafladdii lagu soo gabagabeynayay shirka wadatashiga ee dowladda dhinac socota ee u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha laway markan waxaan eegi doonnaa kasoo qaybgalayaasha ee xafladan sida dareenkoodu yahay iyo maanta xafladda halkan ka dhacda bal marka hore magacaaga iyo dareenkaaga ka hor maanta haye alxamdulilah iyadeedaan mahadsanna maasha allah iyad iyadaa ilaah madule farxad goynaan qabna diinta kor allah ka weela aamiin maalmaha waa la faa'iiday waa la faa'iiday iyada walan baradi haye ilmi eedlan baradi wal badan la fahmi salaadan la fahansii maasha allah wal badan fahmni intii diinta kor nagad yaa ilaahan ku tugan beesha bayaanay soo saartay bal ka waran dhaqangelinteeda saa u dhaqangelinaysaan iyadan faylata ani mujaahidiinta garabteena diinta kor nagata jihaadka iyada walan kalmayna nafidii maalba ka kalmayna insha allah haddii ilaahay diyaaraw tihiin maasha aad buu mahadsan yahay mid ka mid a odayaasha dhaqanka beeshalwayo kaasiha ee ka qayb galay kulanka dowlada sharciga dhinac socota ee maanta lagu soo gebagabeeyey deegaankan hoosega magaalada baydhabo marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo meeshaan joogno waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdulaahi maxamed maasha allah bal ka waran kulanka aad ka qayb gashay iyo maanta reer luway haddii aad tihin wuxuu idinkaga dhigan yahay ani insha allahu sabaraan una oo beesha reer luway anaana ardamay buu ahaa ani garabshoo taaganaa insha allahu waan ku nagdo doogna waan ankabalan furu doogna taas ardamay buu ahaa farimintaan faraan aadaa mahadsantahay waa hagaag gabagabadii ayaan isla soo gaarnay bal ka horan maanta magacaaga beesha aad ka socoto iyo dareenka meesha ka jira magacay maalo nuur oo mukhtaar ali walare aad iyo aad beesha luwaayaan dhaladi aad iyo aad
markan beryaakan gabakan nicmi foolon ku dheedi maasha allah dareenkana may marahaaya meel fool ansarayto foolon marahaaya aad iyo aad maanta farxadaa kaa muuqato farxada foolnin ku muuqdo aad iyo aad iyo dadaaray dabagadiyaa war yarani dhaman foolan dabagadiini fadaan maasha allah aad iyo aad aad iyo aad bal ka waran bayaanka aad soo saarteen iyo dhaqangelintiisa bayaanka unaha saarni iska go'aansani waana diyaarano ihin gargarma ku qabn haye magaltimiin ku baan hobal aroba maasha allah wiidhan walinka kooye aad iyo aad diyaaratihiin diyaaran maasha allah maxaa fariin u jeedinaysaan dadka ka dhasha beesha ee cadowga safkiisa ku jiro ha murtadiinta oo gaalada ka jaru antii lisaagalabtiin i galanta laasiin qobana lisiin goorina warshada malaan alkiin weerin muslimiintaas ku kudarama baaksaas laha meeli ilama ka nuur ka aamo i tuwaaka galo isa ka sagaar uyo i antaase walaysan siin anfa aw mala reerkiin handad nagada muslimiinta garab hasya laha aad iyo amasantahay
dowlaadada ayinkayn doori dabka gaalada diinta dadkii ka burburi diinta dadkiinii hagaaji dabka gaalada dadkii noodamiyanadol rooge ma dareeminiinii dabkaana dedeeda hawle gaalada debkasiyaan
waa hagaag guntii iyo gabagabadii ayaanu soo soo gaarnay allah subxaanahu wa tacaala ayaan mahad celin noo suurtageliya diyaarintii iyo tarintan ee gaarka ah ee aan ka samaynayno ee xafladan qiimaha badan ee maanta ka dhacda deegaankan hoosega magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay kaas oo ahaa kulan wadatashi ah oo dowlad sharci ee dhinac socotay oo u dhexeeya maamulka wilaayada baay iyo hogaanka dhaqanka beesha luwaay oo ka mid a beelaha dega wilaayadan guud ahaana tarintii wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى